بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan daraasayneynaa kitaab mukhtasar u ah oo laga soo gaabiyey axaadiista saxiixulbukhaariga oo la yidhaahdo jamcu nihaaya fi bad'i lkhayri walgaaya waxaana loo yaqaanaa mukhtasar ibnu abi jamra kitaabkaasaan daraasayneynaa haddii ilaah yidhaahdo waa kitaab lagu soo aruuriyey mutuunul axaadiid axaadiistaas oo laga soo qaaday saxiixulbukhaariga sida aan ognahayna labada kitaab ee ugu saxiixsan kutubta axaadiidtu waa saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka labadoodana sida raajixa waxaa sii saxiixsan oo sii sareeya saxiix alimaamu اlbukhaari raximah اllah kitaabkaas axaadiistiisu ay badan tahay qeyb ka mid ah ayuu ibnu abi jamra ku soo aruuriyey kitaabkan mukhtasarka ah magaca aan soo sheegnay ayuuna u bixiyey kitaabkaas ayaan daraasayneyn haddii ilaah yidhaahdo axaadiistiisuna waxay ku dhowdahay saddex boqol mawaadiic kala duwan ayayna axaadiistu ay ku saabsan tahay midba mowduucu gaaruu ka hadlaa waana u tegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo muqadimadan ka bilaabaynaa ama hordhaca bismi illaahi اraxmaan اraxiim qaala alcabdu alfaqiiru ilaa rabbihi qaala wuxuu yidhi alcabdu addoonkii addoonkaasoo alfaqiiru u baahida badan ilaa rabbihi rabbigiis ilaahina wuxuu noo sheegay basharka ah inuu allah u baahan yahay ilaahayna inuu ka kaaftoon yahay yaa ayuha nnaas antum lfuqaraa'u ila allah ilahay waa u baahi badan tihiin jiritaankiina ugu baahan tihiin towfiiqda iyo iimaanka ugu baahi badan tihiin arsaaqda ugu baahan tihiin insaanku allah la-aantiisna dunida ma imaan karo saas daraaddeed waa faqiirun ila allah ilaahay buu u baahi badan yahay wuu ictiraafay marka wuu qirtay inuu allah u baahan yahay wuxuu yidhi alfaqiiru ilaa rabbihi ilaahay u baahi badan cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi cabdullaahi marka waxaan ka bedelaynaa alcabdu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu sacad ibnu abi jamra alsdi qabiilka asdi la yidhaahdo ayuu ka dhashay waa yemani qabiiladan marka asdi la yidhaahdo waxay ka mid tahay qabaa'ilulyaman asalkiisu laakiin wuxuu ku noolaa dhulkii la dhihi jiray andalus saas daraaddeed mararka qaarkood waxaa arkayadoo leeyahay ibnu abi jamra alandalusi andalusna waxay ahaa jirtay dhul dadka muslimiinta ah culimmadooda in badan oo ka mid ay ka soo baxeen oo waasica wuxuuna qaalibkiisu ku yilay dhulka hadda la yidhaahdo sbain dhowr boqol oo sano ayay dadka muslimiinta dhulkaasi ay deganaayeen qeyb ka mid ahna hadda wuxuu ku yaalaa faransiiska laakiin qaalibkiisu sida aan soo sheegnay wuxuu ku yaalaa dhulkaasi sbain andalus waxaana caasimadu ahayd magaaladii la dhihi jiray qurtuba saas daraaddeed culummada qayb ka mid waxa arkayo alqurtubi laakiin waagii dambe dadkii muslimiinta dhulkaas waa looga adkaaday masaarada ama kiristaankii baa u adkaaday wixii meesha joogayna waxay noqdeen wax qaxay iyo wax kiristaan iska noqday iyo wax waagii dambe iska dhintay wax raad ah oo badanna dadka muslimiinta hadda meesha kuma leh laakiin aathaartii iyo wixii ay ka tageen weli dhulka sidii ay ugu yaallaan masaajidadoodii iyo wixii ay ka tageen mataaxiftii raadkoodii weli waa laga helaa raximah llahu tacaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah allah ayaa ammaan iska leh xaqa xamdihi xaqa xamdihiidan way nasbisan tahay sida aa u jeedo waxaana lagu nasbinaa alxamdu lilaah ilan waa masdare masdarkuna waa camal falaa waxaa kaloo furan in la yidhaahdo alxamdu lilaah allah ayaa ammaan iska leh axmaduhu ilaahay waa ammaana xaqa xamdihi ammaanta uu xaqa u leeyahay ayaan ammaanaa oo ficil loo soo qadaro ficilkaasna xaqa xamdihida inuu nasbiyo axmaduhu ilaahay waa ammaana xaqa xamdihi ammaantiisa xaqeeda yacnii ammaantii uu xaqa u lahaa oo u mudnaa ayaan ammaanaa والصلاة نحريس iyo والسلام نبدجليو على سيدنا سيدكينا كركيس الله يالو ودعو نبي دعينا صلى الله عليه وعلى وسلم وحنا دعينا الصلاة والسلام نبدجليو نحريس على سيدنا سيدكينا كركيس الله يالو محمد محمد أها naxariis iyo nabadgelyo nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam korkiisa allaha yeelo wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay sayid nabiguna sala allahu calayhi wacala wasalam wuxuu yidhi ana sayidu waladi aadam nebi aadam wixii uu dhalay anaa sayid u ah saasuu nebigu sala allahu calayh wasalam marka sayid inuu yahay laa shaka fii daalika basharka oo dhan inuu sayid u yahay basharkaasoo xitaa ambiyada iyo mursaliinta ay ku jiraan بلفظ هذا الحديث حديث ساسوها أنا سيد ولد آدم محمد يا محمد ها الخيارة أما الخيرة من خلقه الخيارة اللي راضي الخيرة اللي راضي لوضع بافرانتهاي الخيرة أما الخيارة أحد كيلا دارتي من خلقه من خلق الله مخلوق إلى أحد كيلا دارتي khiirana waa la yidhaahdaa sidaan sheegnay khiirana waa la yidhaahdaa oo ya-da maskuuno laga dhigo la reebo asal ahaan kelimadan waxay ahayd doorashada horta waxay ismu masdar u tahay ikhtaara ikhtaara wuu doortay khiiratan ama khiiratan doorasho waa ismu masdar waana doorasho qur-aankana waxaa ku jira fii qowlihi tacaala wamaa kaana limuminin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة أن يكون لهم الخيارة من أمرهم هدي الله يا رسول كيسو أي قؤان أي صاصاران أو أي وحكميان قف مؤمن أي قوار مؤمنات أه حق أملها إن دورش السميان ما اسكت أفنا مسواق هذا حق أملها وإن قاتن سمعنا وأطعنا وحنا إن وفرنا مركا الخيارة ودورشو ilahi wuxuu leey marka doorasho xaq uma laha maa kaanat lahum lkhiyara qur-aanka saasay ku jirta maa kaana lahum lkhiyara calaa sayidina muxamedin alkhiyarati ama alkhira ee axadkii la doortay min khalqihi waxaa la yidhaahdaa muxamedun khiyarat ullaahi ama khiirat ullaahi min khalqihi waa axadkii ilaahay uu doortay makhluuqiis ka doortay laa shaka allah nabi moxamed inuu doortay wuxuuna u doortay inuu risaaladiisaan uu qaado risaaladaasoo risaalo kale aysan ka dambeynin ilaahay baa u doortay basharkana ilaahay rusul buu ka xushaa malaa'igtana rusul buu ilaahay uu ka xushaa allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas qofkii ilaahay uu xushay oo uu xushay risaaladan inuu qaado nabi moxamed uu noqday sala allahu calayhi waali wasalam ilaahay baana doortay waana fadli ilaahay xaggiisa ka ahaaday wa calaa asxaabihi nabiyullaahi moxamed asxaabtiisana korkooda nabadgelyo iyo naxariis allaha yeelo saxaabada marka keligood gooni looguma salliyo ee salligooda saxaabada iyo salaamtooda iyo nabiga sala allahu calayh waali wasalam aalkiisa aalkaas sallintooda iyo salaamitaankoodu wuxuu taabic u yahay nabiga sala allahu calayhi waala salam ku sallintiisa iyo salaamitaankiisa markii nabiga lagu salliyo oo la salaamo ayaa kadib ayagana lagu salliyaa oo la salaamaa wa calaa asxaabihi nabiga asxaabtiisana nabadgelyo naxariis korkooda allaha yeelo asaadati ee sayidyaalka ahaa asaada waa jamcu sayid sayidkaa saada lagu jamciyo ee sayidyaalka ahaa ummadda inteeda kale ay sayidyaal u ahaayeen almukhtaariin ee la doortay saxaabadaasu almukhtaariina la doortay lisuxbatihi suxbati nabiy sala allahu calayh waali slam nabiga inay la saaxiibaanna loo doortay ilaahay baa u doortay inay nabiga saxaabadiisa ay noqdaan ayaa ilaahay u doortay waana fadlun min allah fadli ilaahay xaggiisa ka ahaaday qofku inuu nabiga sala allahu calayhi waala wasalam uu arko oo indhihiisa uu ku arko isagoo mu'mina ayaan wax la heli kara aan ahayn waa doorasho marka xagga ilaahay ka ahaatee wa bacdu intaa kadib amaa bacduna waa la dhahaa wa bacduna waa la dhahaa wa bacdu intaa kadib markii uu allaah uu ku xamdiyey nabigana ku saliyey sala allahu calayhi waala wasalam ayuu marka hadda wuxuu usoo dhaadhacay inuu sheego ujeeddadiisii falamaa kaana alxadiidu xadiisku markuu ahaaday lamaa kaana alxadiidu ay lamaa kaana naqlu lxadiidi xadiiska soo warintiisu markuu ahaaday iyo soo guurintiisa iyo soo rariddiisu markuu ahaaday iyo wa xifduhu xadiiska xifdintiisu markay ahaadeen min aqrabi alwasaa'ili ila allahi caza wajal wadooyinka ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu dhow markay ka mid noqdeen alwasaa'il waa jamcu wasiila wasiilana waxaa la yidhaahdaa jidka ama dariiqa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay haddaba lamaa kaana alxadiidu xadiisku markuu ahaaday yacni lamaa kaana naqlu lxadiidi xadiiska soo warintiisu markuu ahaaday iyo wa xifduhu xifdintiisa min aqrabi alwasaa'ili ila allahi caza wajal wadooyinka ilaahay xaggiisa loo maro kuwa ugu dhow markay ahaadeen bimuqtada alaathaari sida ay sheegayeen axaadiista alaathaar waa jamcu athar xadiiska nebiga laga wariyey sala allahu calayh waala wasalam xadiisna waa la yidhaahdaa khabarna waa la yidhaahdaa atharna waa la yidhaahdaa intaba waa lagu magacaabaa xadiis iyo khabar iyo athar alaathaar marka waa jamcu athar bimuqtada alaathaari sida ay sheegay oo ay tilmaamay axaadiista fii daalika ay arrinkaas ku soo aroortay sida ay sheegay nabiga sala allahu calayhi waala wasalam marka axaadiistiisa in la soo naqliyo oo ummadda loo soo naqliyo ummadda loo wariyo ummadda la soo gaarsiiyo la xifdiyo waxay ka mid tahay waxyaabo ilaahay loogu dhowaado qayb ka mid a axaadiista sheegaydana waxaan ku soo marnay xaggee arbiciinka muqadimadiisaan kusoo marnay oo nebigu sala allahu calayh waala wasalam axaadiista laga wariyay waxaa ka mid inuu yidhi liyubaliqu shaahidu minkum alghaa'iba qofka hadda jooga ahi axaadiista ha iga qaado dadka iga dambeeyana ha sii gaarsiiyeen qofka hadda xaadirka ah joogaa qofka aan joogin oo aan maqlaynin ha la sii gaarsiiyo waxaa kale oo nebiga sala allah alay slam ka sugnaatay inuu yidhi nadara allahu mra'an samica maqaalatii fawacaaha faaddaaha kamaa samicaha ilaahay ha nuuriyo qof warkayga maqlay ee xifdiyey kadibna siduu u xifdiyey ummadda kale usii gaarsiiya qofkaas ilaahay ha nuuriyo nabigaa u duceeyey sala allahu calayh waala wasalam fa minhaa axaadiista sidaa sheegaya waxaa ka mid a qowluhu sala allahu calayh waala wasalam hadalka nebigu uu leeyahay man addaa qofkii u guta ee gaarsiiya man addaa qofkii gaarsiiya ilaa ummatii ummaddayda xadiidan waaxidan hal xadiis qofkii ummaddayda gaarsiiya xadiiskaasoo yuqiimu bihi bilxadiidi xadiiska uu ku toosinaa sunnatan sunno uu ku toosinaa ow ama yaruddu bihi bilxadiidi xadiiska uu ku radinaa bidcatan bidco qofkii ummadayda gaarsiiyey hal xadiid xadiiskaas oo uu sunno laga tegay ku toosina wuxuu ka soo qaadaa nebigu sala allahu calayh wasalam sunnadu inay dhulka taallo qofka xadiiskan marka uu gudanaana sunnadii in dhulka soo qaaday oo saa u istaajiyey yuqiimu bihi xadiiska wuxuu ku toosinaa sunnatan sunno nebi ka sugnaatay sala allahu calayh waala wasalam oo ummaddu ay ka tageen ow yaruddu bihi bilxadiidi ama xadiiska wuxuu ku radinaa bidcatan bidco oo ummaddu ay la yimaadeen qayb ka mid ah ayuu xadiiskii ku radinaa oo uu ku difaacaa falahu qofkaas waxaa u sugnaatay aljannatu janna u sugnaatay xadiiskan waa xadiis mowduuc ah waxaana ku jira nin la yidhaahdo ismaaciil ibnu yaxya taymi waa xadiis mowduuc ah nabiga sala allahu calayh waala salam kama sugnaanin ninkaas ayaana sanadka xadiiska ku jira wa min axaadiista waxaa ka mid a qowluhu sala allahu calayh waala wasalam hadalka nebigu uu leeyahay man xafida calaa ummatii qofkii ummaddeeda u xifdiya xadiidan waaxidan hal xadiid kaana lahu qofkaa waxaa u ahaatay ajru axadi wasabciina nebiyan sidiiqan qofkaa wuxuu leeyahay toddobaatan iyo kow nebi oo sidiiqiin ah ajirkood ayuu leeyahay asna sidoo kale waa xadiis mowduuca man xafida qofkii u xifdiya calaa ummati ummadeyda xadiidan waaxidan hal xadiis kaana lahu qofkaa waxa u ahaane ajru axadin wasabciina nebiyan sidiiqan toddobaatan iyo kow nebi oo sidiiqiin ah ajirkooda ayuu leeyahay ilaan ambiyada qayb ka mid ilahi wuxuu ku tilmaamay inay sidiiqiin ay yihiin walaahaaru fii daalika axaadiista ku soo aroortay arrinkaas arrinkee axaadiista nebiga sala allahu calayh wacala wasalam in lasoo naqliyo oo la xifdiyo inay ajir badan ay leedahay oo ay ka mid tahay waxyaaba ilaahay loogu dhowaado axaadiista ku soo aroortay kaiiratun waa badan tahay ayuu yidhi wa ra'aytu haddana aan arkay wa ra'aytudani waxay ku cadfan tahay lamaa kaana alxadiidu halkaasay ku cadfan tahay xadiisku markuu ahaaday iyo wa xifduhu min aqrabi alwasaa'il allahi caza wajal waxyaaba ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu dhow markay ahaadeen oo wara'aytu haddana aan arkay alhimama himadaha qad qasurat inay ka gaabiday can xifdi axaadiista xifdinteeda inay ka gaabiday wuxuu leeyahay inkasta oo axaadiistu ay tahay waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fiican xifdintooda iyo naqlintooda markay ahaadeen haddana aan arkayuu leeyahay himadihii alhimam waa jamcu himma dadka himadoodii inay ka gaabiday xifdinteeda maca kahrati kutubihaa ayadoo axaadiista kutubteedu haddana ay badan tahay dadka himadahoodii baa waxay ka gaabiyeen axaadiista inay xifdiyaan min ajli asaaniidihaa himaduhuna sababta axaadiista xifdinteeda ay uga gaabiyeen waxaad waxa ay tahay asaaniidda axaadiista darteed axaadiidtan naloo soo wariyo oo ama saxiixulbukhaariga ku jirta ama muslimka ku jirta ama abu daawuudka ama tirmidiga ama nasaa'iga ama ibnu maaja axaadiistaasi sanad ayay ku socotaa oo tusaale ahaan alimaamu lbukhaari xadiiska marka uu warinaa isagu nabiga sala allahu alay wasalam lama uusan kulmin isaga nabiga waxaa u dhexaysay in ka badan laba boqol oo sano xadiiskan marka qof buu ka warinaa qofkaasna qof kaluu ka sii warinaa qofkaasna qof kaluu ka warinaa kaasi taabicigii buu ka warinaa taabiciguna saxaabiguu ka warinaa saxaabiguna nebiga sala allahu calayhi waala wasalam ayuu kasii warinaa alimaamu lbukhaari marka ilaa saxaabiga laga gaaro waxaa la yidhahdaa sanad lxadiid xadiiska sanadkiisa intaasaa marka sanad ah waagii hore marka axaadiista macal asaaniideeda waa la isku xifdi jiray sanadka xadiidka matnigiisa keliya lama xifdi jirin xadiisku wuxuu leeyahay matni iyo sanad matnigu wuxuu yahay tusaale ahaan inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa faman kaana hijratu ila allahi warasuulih fahijratu ila allahi warasuulih waman kaana hijratu lidunya yusiibuha aw imra'atin yatazawajuha ama yankixuha fahijratu ilaa maa haajara ilayh xadiiska matnigiis waa intaas laakiin rijaashii ama raggii xadiiskaas laga wariyey matni lama yidhaahdo ayaga sanadaa la dhaha xadiiska marka waxaa la isku xifdin jiray sanadkiisa ilo iyo matnigiisa la isku xifdin jiray waagii hore laakiin waayadii dambe dadku xifdigoodii ayaa soo yaraaday waxay ka gaabiyeen inay axaadiista matni iyo sanad ay isku xifdiyaan waagii dambe marka waxaa lagu gaabsan jiray xadiiska matnigiisa in la xifdiyo bis hadda matnigiina waaba la gabay oo lama haayo maca kahrati kutubiha axaadiisu kutubteedu inkastoo ay badan tahay kutubtaas badnaanshaheeda lala qabo min ajli asaaniidiha asaaniiddeeda darteedna ay uga gaabiday himooyinku inay axaadiista xifdo min ajli asaaniidiha waxay tacliil u tahay qasurat can xifdiha way ka gaabiday xifdinteeda maxay uga gaabiday min ajli asaaniidiha asaaniiddeeda darteeda uga gaabiday fara'aytu ra'aytu waxaan arkay haddaba faraytudaas marka waxay jawaab u tahay lamaadii bilowga aan ku soo marnay lamaa kaana alxadiidu markuu ahaaday wa xifduhu min aqrabi alwasaa'il allah caza wajal bimuqtada alaahaari fii dalika wara'aytu alhimama qad qasurat can xifdiha haddana aan arkay himadihii inay ka gaabiyeen axaadiista inay xifdiyaan ra'aytu haddaba waxaan arkay yacni waxay ila noqotay ra'aadaani waxay ka timid min ara'yi aragti waxay ila noqotay ra'yi ahaan ra'aada ayaa waxay leedahay saddex masdar inta la og yahay ra'aa oo masdarkeedu uu ku yimaado ru'yaa waa riyoosho taasi ra'aa oo masdarkeedu uu ku yimaado ru'yatan waa midda ishaan ku dhuftaya macnaheedu waan arkay ra'aa oo masdarkeedu uu ku yimaado alra'yu taasna waa aragtida iyo ra'yiga soomaaliduna ra'yi unbay dhahaan marka ra'ada waxay leedahay waan arkay oo ishaan ku dhuftay iyo waan ra'yeeyey oo way ila noqotay oo waa aragtidayda sidaas ah iyo waan ku riyooday intaba way leedahay hadda marka ra'aytudaani waa midii min ara'yi ka timid fara'aytu marka waxaan arkay yacni ra'yi ahaan waxay ila noqotay an aakhuda inaan ka soo qaato min asaxihaa asaxi kutubi alxadiid xadiiska kutubtiisa kuwa ugu saxiixsan inaan ka soo qaato kitaaban kitaab kitaabantaani waxay ku nasbisan tahay aakhudadaasee waxay u tahay mafcuulu bihi an aakhuda inaan soo qaato min asaxihaa asaxi kutubi alxadiid inaan ka soo qaato kitaaban kitaab aan ka soo qaato saasay ila noqotuu leeyahay kitaabkaasoo akhtasiru minhu asaga aan ka soo gaabsado axaadiida axaadiis aan ka soo gaabiyo oo see u soo gaabina asaan noo sheegi doono wuxuu dhihi doonaa soo gaabinta waxaan ula jeedaa sanadkan ka goynaa marka waxaan ka soo reebaa keliya saxaabigii xadiiska wariyey bis ee sanadka inta kaleo dhan waa ka wada jaraa akhtasiru minhu asaga aan ka soo gaabiyo kitaabkaas axaadiis axaadiis bixasabi alxaajati ilayha axaadiistaas oo ah inta haddaba loo baahan yahay oo xaajadu ay keento bixasabi alxaajati ilayha axaadiistaas xaajada iyo danta laga laga leeyahay hadba intay la eg tahay wa akhtasiru waan soo gaabinaa buu leeyahay ama wa akhtasira waraytu waxaan kaloo arkay an akhtasira haddaad doonto akhtasira waa ku cadfi kartaae inaan soo gaabiyo ayaan arkay asaaniidaha axaadiistaas asaaniideeda inaan soo gaabiyo saasaan arkay uu leeyahay axaadiista marka abujamraha ibnu abijamraha kitaabkiisa ku jirta sida aan sheegnay wuxuu ka soo qaatay saxiixu limaami albukhaari ayuu ka soo qaatay axaadiistii saxiixulimaam albukhaari ku jirtay oo dhanna sooma uusan qaadan ee wuxuu ka soo qaatay saddex boqol oo xadiis oo afar xadiis dhiman laba boqol iyo sagaashan lix xadiis keliyuu ka soo qaatay intii kalena waa iska dhaafay meeshoodu isaga dhaafay ayagii marka nafsad ahaantoodii saxiixulbukhaariga siday ugu jireen uma uusan soo qaadin ilaa saxiixulbukhaariga waxay ugu jiraan ayagoo macal asaaniidoodii wata haddana intii labadii boqol iyo sagaashan lixdii xadiis ayuu haddana asaaniiddii ka sii jaray si loo xifdiyo wa akhtasira inaan soo gaabiyo asaaniidaha asaaniiddeeda aan ka xadfo yacni akhtasira wuxuu la jeeda an axdifa inaan jaro asaaniidda asaaniiddeeda inaan jaro maa cadaa marka laga reebo raawi lxadiid xadiiska saxaabiga wariyey marka laga reebo raawi lxadiid wuxuu la jeedaa saxaabiyu lxadiid xadiiska saxaabiga wariyey marka laga reebo inta kale inaan jara ila noqotay falaa budda maarmitaan minhu saxaabiga ama raawi lxadiid maarmitaan ma ahaanin yacni lagama maarmuu ka wadaa laa budda minhu min raawi lxadiid xadiiska raawigiisa lagama maarmo asaga lama xadfi karo fayashula oo markaa uu fududaado xifduhaa xifdigeedu uu fududaado faadaani waa tacliiliyo waa sababiyo oo wuxuu leeyahay sababta axaadiistaas aan u soo gaabinaa oo sanadkeedan aan u jaraha waxay tahay in xifdigeedu uu fududaado fayashula markaas uu fududaado xifduhaa axaadiistaas xifdinteedu uu sahlanaado wataktur ayna badato alfaa'idatu fiiha axaadiistaas dhexdeeda faa'iidadeeduna ay badato oo dadku ay ku intifaacaan wataktur ay badato alfaa'idatu fiiha axaadiista dhexdeeda faa'iidada ku dhex jirtana ay badato in sha allahu tacala haddii ilaahay uu yidhaahdo fawaqaca lii aniga waxaa igu soo dhacay fawaqaca lii wuxuu la jeedaa fawaqaca fii nafsii nafteeda waxaa ku soo dhacay an yakuuna inuu ahaado kitaabkaas axaadiista aan ka soo gaabina inuu noqdo kitaab albukhaariyi bukhaari kitaabkiisa inuu noqdo markii hore waxaa igu soo dhacday yuu yidhi kutubta axaadiista kuwa ugu saxiixsan mid ka mid ah inaan axaadiis ka soo gaabiyo axaadiistaas oo sanadkeedana aan jiro marka laga reebo saxaabiga markii hore saasaa igu soo dhacday kadib haddana waxaa igu soo dhacday uu yidhi kitaabkaas inuu noqdo saxiixu limaam albukhaari fawaqaca lii ay fii nafsi nafteeda waxaa ku soo dhacday an yakuuna kitaabkaasi inuu noqdo kitaab albukhaariyi bukhaari kitaabkiisa likownihi ahaanshihiisa kitaabka bukhaari u yahay darteed ayuuna igu soo dhacay likownihi ay kowni kitaabi albukhaari bukhaari kitaabkiisa inuu yahay darteed buuna igu soo dhacay min asaxihaa asaxi kutubi alxadiid xadiidka kutubtiisa kuwa ugu saxiixsan inuu ka mid yahay marka min ayuu ka cabiray ma uusan dhihin likownihi asaxahaa inuu yahay kutubta xadiiska midka ugu saxiixsan ma uusan dhihin wuxuu yidhi kuwa ugu saxiixsan uu ka mid yahay ilaan culammada qayb ka mid ah xoogaa dood waxay ka keenaan saxiixulimaami albukhaari inuu ka saxiixsan yahay oo uu ka sarreeyo saxiixulimaami muslim qayb ka mida waxay leeyihiin waa isla siman yihiin labadoodu kalama saxiixsana qayb ka midna waxay fadilayaanba kitaabka saxiix saxiixu muslimkay fadilayaan waxay leeyihiin asaga ayaa ka fiican saxiixu limaam albukhaari laakiin jumhuurtu waxay qabaan saxiixu limaam albukhaari inuu ka sareeyo saxiixu limaami muslim asagu marka si uu uga baxo doodaas ayuu wuxuu yidhi kutubta axaadiista kuwa ugu saxiixsan uu ka mid yahay inuu ka mid yahayna doodii kama taagna لكونه إنه يهي كتاب البخاري من الصحيح صحيح كتب الحديث ولكونه يهاشيش بخاري ضمير كاس دم بخاري أو علني ضمير كي هراء لكونه حقين علني لكونه ضمير كي حقين علنا دهني كتاب الإمام البخاري أو علني mid kaan dambe marka walikownihi kowni lbukhaari bukhaari inuu yahay darteed ayuuna igu soo dhacay kitaabkiisu raximah llah ilaahi ha u naxariistee tacaala kaana min asaalixiin dadka saalixiinta warwanaagsan inuu ka mid ahaa darteed ayuuna kitaabkiisu igu soo dhacay inuu noqday kitaabka aan axaadiista kasoo dhex xulana kaana raximahu llahu inuu ahaa darteed min asaalixiin dadka saalixiinta ah wa kaana alimaamu albukhaari wuxuu ahaa mujaaba dacwati mid baryadiisa la ajiibo nin baryadiisa la ajiibuu ahaa oo wixii ilaahay uu ka barya ilahay waa sii jiray alimaamu albukhaari raxmat ullaahi calayhi inuu mujaabu dacwa ahaana waxaa tusinaya markii fitnadii ay dhacday fitnadii khalqulqur'aan la dhihi jiray markii ay dhacday asaga iyo sheekhiisii moxamed ibnu yaxya duhliina ay isku dhaceen ayuu ilaahay baryay habeen habeenada ka mid ah wuxuu yidhi allaahuma daaqat calaya ardu bimaa raxubat ilaahu arladii waa igu ciriiriyowday inkastoo dhulku waasicuu yahay arladii ciriiri ay igu noqotay ilaahay markuu wuxuu ka baryay faqbidni ilayk fitnaa dhacday oo weliba diinka ku saabsan ilaahay wuxuu ka baryay marka inuu oofsado isla markii waa dhintay raxmat ullaahi calayh sidii ku dhintay wa kaana mujaaba dacwati wa dacaa ilaahay ayuu ugu duceeyey ilaahay buu wuxuu ka baryey liqaari'ihi qofka saxiixulbukhaariga akhriyana oo u duceeyey yacni ilaahay wuxuu uga baryey inuu ku intifaaco oo uu khayr ka helo wadacaa alimaamu bukhaari waa u ducay liqaari'ihi qaari'i kitaabihi kitaabkiisa qofka akhristana ilaahay buu u baryey marka wuxuu leeyahy ducadaas bacdama axaadiistiisii aan soo gaabina in ducadaas alimaamu albukhaari inay igu dhacdaan rabaa ilan asagaa wuxuu ahaa mujaabu dacwa waqad qaala lii waxaa dhab ah inuu igu yidhi man qof laqiituhu asaga aan la kulmay qof aan la kulmay ayaa wuxuu igu yidhi uu leeyahay waqad qaala lii wuxuu igu yidhi aniga man qof laqiituhu aan la kulmay oo min alqudaati dadka qaaliyaalka ah ka mid ah baa wuxuu igu yidhi alqudaa waa jamcu qaadin qofka dadka kala saara oo maxkamadda jooga ayaa qaadin la yidhaha qudaana lagu jamciyaa dadkii qaaliyaalka ahaa nin ka mid ah oo aan la kulmay ayaa wuxuu igu yidhi aladiina qudaadaasoo kaanat lahum اlmacrifatu ayaga aqoon ay u sugnaatay dadkii qudaada ahaa ee aqoonta lahaa qof ka mid ah oo aan la kulmaya wuxuu igu yidhi iyo wاrixlatu dadkii adduunyada soo maray arixla rixlada macnaheedu waa safar waagii hore waxaa jiri jiray alrixlatu fii طalab اlcilmi cilmiga dalabkiisa in loo safro weliba gaar ahaan alrixlatu fii طalab اlxadiid kutubaana laga alifay waxaana ka mid ah kitaab uu iska leeyahay alkhaiib albaqdaadi wuxuu ka sheekaynaa marka dadkii saxaabada ahaa ama taabiciinta ahaa ama atbaacu taabiciinta ahaa ama culummada ahaa ee axaadiista u safray qaarkood intay ka safreen magaalada madiine ay aadeen dimashik ama intay ciraaq ay ka safreen syriya ay aadeen ama masar u safreen ama yaman ay u safreen mararka qaarkoodna waxa loo safraa wuxuu ahaan jiray hal xadiis bes hal xadiisa qofku waxa laga intuu magaalada madiine intuu ka safro inuu shaam uu aado dadkii sidaa yeelana waxaa ka mid ahaa saxaabi saxaabada nabiga ka mid ah sala allahu calayh waali wasalam hal xadiis darteed ayuu wuxuu uga safray magaalada madiine oo u aaday shaam wuxuu leeyahay haddaba dadkii qudaada ahaa ee aqoonta lahaa ee adduunyadana soo maray ayaa wuxuu igu yidhi caman laqiya wuxuuna iiga sheegay qofkaas oo qudaada ka mid ah wuxuu iiga sheegay caman laqiya qofku isaguna la kulmay oo min asaadati dadkii sayidyaalka ahaa ayuu wuxuu iiga sheegay dadkaas sayidyaalka ahoo almuqari lahum ayaga loo qiray bilfadli fadliga loo qiray wuxuu iiga sheegay hadalka soo socda ibnu abijamra wuxuu leeyahay qof aan la kulmay oo qudaada ka mida qudaadaasoo macrifo iyo rixlo lahaa ayaa qofkaasaa wuxuu iiga sheegay dad saydyaalkii ka mid a oo fadliga laha wuxuu iiga sheegay inuu yidhi inna kitaaba albukhaariyi bukhaari kitaabkiisa maa quri'a lama akhriyo fii waqti shiddatin waqti qofka dhibaato iyo ciriiri uu ku jiro lama akhriyo ilaa furijat shiddadaas qofka waa laga faydaa ninkaasaa saas yidhi uu leeyahay haddii saxiixul imaam bukhaari la akhriyo qofka isagoo dhibaato ay haysato dhibaatada waa laga faydaa walaa rukiba bihi bisaxiixi lbukhaari saxiixu lbukhaariga lalama fuulo fii markabin markab lalama fuulo markab sida hadda annagu aan u naqaano luqadda carabigana ku yahay asal ahaantiisa wuxuu ahaa markabku wax kastoo la fuulo ama gaadiid dhulka mara ha ahaado ama mid kor mara ha ahaado luqadda carabiga wixii la fuulo waa markabaa la yidhaahdaa xataa awrtu waa markab laakiin markab hadda wuxuu la jeedaa doontaas badda mare walaa rukiba bihi fii markabin doonna lalama fuulo ama markab lalama fuulo saxiixu imaam albukhaari fagariqat qatu ma dhicin uu leeyahay inta doon lala fuulo inay badda quusto oo ay qarqanto weli ma dhicin uu leeyahay yacni fadligiisuu ka mid yahay ayuu leeyahy saxiixu imaam albukhaari doon uu saaran yahay inaysan qaraqmaynin oo badda aysan quusaynin ma ma dhicin uu leeyahay hadda ka hor waa wax looba yac saasuu leeyahay faraqibtu maca barakati alxadiid xadiidka barakadiisa lala qabo haddana waxaan jeclaystay uu leeyahy fii tilka albarakaati barakaadkaas ayaan jeclaystay laakiin hadalkan ninkaas culummada laga sheegay nabiga sala allahu calayh waala wasalam wax laga wariyeyna ma aha saxna waa noqon kartaa qaladna waa noqon kartaa waxa uun la hubaahi saxiixulimaam albukhaari inuu yahay asaxu lkutub almusannafa calaa wajhi lardi kutub la alifay kitaabka ugu saxiixsan inuu yahay calaa wajhi lardi alimaam albukhaari raxmat ullaahi calayhina wuxuu ka mid ahaa culimmada waaweyn bal qeyb ka mida culimmadu waxay ku tilmaameen amiiru lmu'miniina fi lxadiid dadka muminiinta ah inuu amiirkooda yahay xadiiska xaggeedana amiir ugu ahaa raxmat ullaahi calayh marka hadalkaani saxna waa noqon kara qaladna waa noqon karaa ee wax nabiga ka sugnaaday sala allahu calayh wacala wasalam ma aha wixii nabiga ka sugnaado oo saxiix ah waa sax laakiin wixii intaas ka soo haray saxna waa noqon kara qaladna waa noqon karaa faraqibtu maca barakati alxadiid xadiiska barakadiisa lala qabo haddana waxaan jeclaaduu leeyahay fii tilka albarakaati barakaadkaas lasoo sheegay barakaadke alimaamu albukhaari raxmat ullaahi calayhi ducadiisa iyo kitaabkiisa fadliga laga sheegay ayaan rabaa u leeyahay inay asiibto aniga mar waxaan rabaa u leeyahay inaan isku darsado xadiiska barakadii laga sheegay iyo fadliga laga sheegay iyo gaar ahaan fadliga saxiixul imaam bukhaari laga sheegay lima fi lquluubi min asada waxaan u rabaa u leeyahay quluubta waxa ku dhex jira oo min asada oo mirir ah qalbigaygiya miriray uu leeyahay lima fi lquluubi quluubta waxa dhexdooda ahaaday darteed ayaana u rabaa u leeyahay axaadiistaas inaan soo naqliyo oo minasada oo mirir ah falacalahu صaxiixu اlimaam اlbukhaari waxaa dhici karta bifadli اllaah an yakshifa inuu faydo camaa biha bilquluubi quluubta waxa ku sugan inuu faydo maxaa quluubta ku sugan mirirka mirirkaas inuu faydaa dhici kartuu leeyahay oo iga baabi'iyo فلعله بفضل الله فضل إلهي waxaa dhici karta an yakshifa inuu feedo cama biha biاlqulubi qulubta waxa ku sugan min asada oo mirirkaas ah وأn yufarija canha can اlqulubi qulubta inuu ka feedo shadaa'id اlأhwaa'i hawooyinka kuwooda daran inuu qulubta ka feedo ilahay aan ka rajaynaa uu leeyahay shadaa'id اlأhwaa'i hawooyinka yani waxa naftu ay jeceshahay kuwooda dardaran inuu ka feedo allatii middaasoo taraakamat calayha cala alquluubi quluubta isku kor fuushfuushay u le waa isgaargaartay shadaa'id alahwaa alahwaa waa jamcu hawan wixii naftu ay jeceshaha hawa la yidhaahdaa allatii middaasoo taraakamat calayha cala alquluubi quluubta dusheeda isfuulfuushay u le oo isgaargaartay walacalla bixamli tilka alaxaadiid aljaliila waxaana dhici karta axaadiistaas waaweyn xambaaritaankeeda oo quluubtu ay xambaarto oo ay xifdido tucfaa in laga cafiyo min alqaraqi inay ku maashooto fii buxuuri lbidac bidcooyinka badahooda inay ku maashooto iyo walaahaar saasaa noo qoran soo maaha walaahaar maahan walaahaam waaye fii buxuuri lbidac bidcooyinka badahooda iyo walaahaami iyo wa fii buxuuri alaahaami dembiyada badahooda inay ku maashooto hore wuxuu noogu soo sheegay nin ka mid a asaada almuqari lahum bilfadli inuuna yidhi haddii saxiixu limaam albukhaari la qaado oo doon lagu qaado doontaasi badda dhexdeeda ku qariqmi mayso ku maashoo maydo hadalkaasuu nooga soo sheegay soo maaha wuxuu leeyahay quluubtu quluubtaasoo mirirka u asiibay haddii axaadiistan ay xifdido waxay ka dhigan tahay marka markabkii saxiixulimaam albukhaari lala saarnaay ayay quluubtii ka dhigan tahay haddii axaadiistan marka ay xifdido saxiixulimaam albukhaari laga soo qaaday waxaa dhici kartuu leeyahay in ilaahay uu ka ilaaliyo inay quluubtu ay ku maashooto bado oo bidcooyin ah ama bado oo dembiye ah inay ku maashooto saxiixulimaam albukhaari fadligiisa darteed macdama ay xifdisan tahay inuu ilaahay ka ilaaliyaa dhici kartuu leeyahay walacalla bixamli tilka alaxaadiid aljaliil axaadiistaas waaweyn ee qiimaha leh xambaaritaanka quluubta ay xambaarto waxaa dhici karta tucfa in laga cafiyo oo laga ilaaliyo min alqaraqi inay ku maashooto fii buxuuri lbidac bidcooyinka badahooda inay ku dhex maashooto iyo walaahaami iyo dembiyada badahooda inay ku dhex maashooto falamaa kamulad axaadiistii markay dhammaystirantay oo aan isu kankeenay uu leeyahay iyadoo dhan bixasabi maa wafaqa allaahu ilayhi ilaahay intii uu waafajiyey hadba sida ay tahay haddaba ilayhi damiirka ku jira wuxuu laabanaa maadan bixasabi maa kii wafaqa allaahu ilayhi ilaahay uu asagana waafajiyey sida uu yahay sida uu noqday faidaa hiya axaadiistii waaba alaau miati xadiiin saddex boqoloo xadiisay noqotay uu leeyahay axaadiis waa isukan keenay uu leeyahay saxiixulimaam bukhaari ayaan ka soo qaaday meel baan ku ururiyey markii la tiriyey waxayba noqotay saddex boqoloo xadiis kayra bidcin marka laga reebo dhowr xadiis saddex boqoloo xadiisay noqotay bidcigaasi marka waa afar xadiis markii la ysu keenay waxay noqotay laba boqol iyo sagaashan iyo lix xadiis fakaana awaluhu axaadiistaas waxaa ugu horeeyey waxaa noqday xadiiska ugu horeeya kayfa kaana bad lwaxyi lirasuuli illaahi sala allahu calayhi waala salam xadiiskii caaishaee ka sheekeynayey nabiga waxyooshada loo waxyoonayay bilowgeedii sida uu ahaa markii nabiga sala allahu calayhi waala wasalam waxyiga lagu bilaabayey axaadiis ka sheekayne xadiiska ugu horeeya kaasuu noqday wa aakhiruhaa kan ugu dambeeyana wuxuu noqday dukhuulu ahli ljannati aljanna dadka ahlu jannaha ah gelitaanka jannada ay gelayaan wa incaamu llaahi iyo ilaahay u nimcayntiisa calayhim calaa ahli ljanna dadka ahlu jannaha u nimcay u barwaaqeeyey oo muxuu ugu barwaaqeeyey bidawaami ridaahu allah raalli ahaanshihiisa daa'im noqoshadiisa fiihaa jannada dhexdeedan ugu daa'im noqona xadiis ka sheekaynaa oo xadiiska abi saciidin alkhudri ayaa ugu dambeeya dadka ahlu jannaha marka jannada ay galaan inuu ilaahay uu la hadli doono yaa ahla aljanna markaas waxay leeyihiin labayka wa sacdayk ilaah waa ku ajiibnay waana ku taageernay ilaahay wuxuu leeyahay wax aad u baahan tihiin miyaa la arkaa markaas waxay leeyihiin rabbiyow maxaa naga maqan ilaahay marka wuxuu leeyahay waxaan dushiinna aan dhigay raalli ahaanshahayga weligiin iyo allihiin raalli baan idinka ahaanaa falaa askhadu calaykum abadan weligiin idin caroon maayo raalli ahaanshahaas bay jannada dhexdooda ku helayaan raalli ahaanshahaas oo daa'im ah xadiiskaasaa marka ugu dambeeya fasamaytuhu kitaabka marka waxaan ku maqa ku magacaa bimuqtadaa wadcihi dejintiisa sida uu keenaa waxaan ku magacaabay jamcu nihaaya fi bad'i alkhayri walgaaya khayrka bilaabitaankiisa iyo khayrka dhammaanshihiisa axaadiista ka hadlaysa ururinteeda magacaas uu bixiye bad-ulkhayr khayrka bilaabitaankiisa ama bilaabashadiisu waa axaadiista ka hadlay nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam waxyigiisii khayrka halkaasu ka bilowday iqra bismi rabbika aladii khalaq yoolkiisa iyo dhammaanshihiisa iyo meesha u dambeydaana khayrka meesha u dambeydaahi waa jannada gelitaankeeda walam ufariq baynaha axaadiistaas kalama aanan saarin oo kuma kalama aanan dhexgelinin walam ufariq ma aanan kala dhexgelin baynaha bayna alaxaadiis axaadiista bitabwiibin baabayn kalama aanan dhexgelinin oo wuxuu leeyahay baabu kada ma dhahayo axaadiistaas baabaab ma laha ee waa axaadiis istaba taalla waxaana dhici karta xadiiskan inuu ka hadlaa kitaabu ahaara midkan ahlujannaha inuu ka hadlaa midkan inuu ka hadlaa iimaanka baabaab marka mausan kala samayn wuxuu leeyahay baab ma aanan kala dhexgelinin walam ufariq bayna axaadiistaas ma aanan ku kala geynin ma aanan kala dhexgelin bitabwiibin baabayn oo baabu kada ma aanan kala dhexgelin rajaaa an yutamima allaahu lii rajayn aan rajayna ilaahay inuu aniga ii dhammaystiro walikulli man qara'ahu kitaabka qof kastoo akhriyan ilaahay inuu dhammaystiro ow samicahu ama dhegaysta bad-a alkhayri khayrka bilaabitaankiisa inuu ilaahay u dhammaystiro bikaayihi maca kaayihi ilaa dhammaadkiisa ilaahay inuu u dhammaystiro ilan waa axaadiis daba taalla marka baab min cindii maana dhex gelin uu leeyahay waa warkii nabiga sala allahu calayhi waala wasalam oo wada tixan khayrka bilaabitaankiisa ilaa dhammaa ilaa dhammaashadiisa wax u dhexeeya marka ma laha rajaaa rajayn aan rajayn an yutamima allaahu lii ilaahay inuu aniga ii dhammaystiro iyo walikulli man qara'ahu qof kastoo akhriya inuu ilaahay u dhammaystiro ow samicahu ama dhegaysta bada alkhayr khayrka bilaabitaankiisa inuu ilahay u dhammaystiro biqaayihi ilaa dhammaadkiisa fanasalu llaha alkariima allaha deeqsiga waxaan ka baryaynaa rabba alcarshi alcadiimi carshiga weyn rabbigiis waxaan ka baryaynaa an yajcalahaa axaadiistaas inuu ka dhigo jalaa'an mid fayda liquluubina quluubteenna mid ka fayda dembiga iyo aathaamta iyo mirirka saaran ilahay aan ka baryaynaa wle quluubteenna waxa saaran oo dembi ah ama mirir ah mid ka dhaqda oo ka fayda inuu ilaahay ka dhigo ilaahay buu baryaa marka fanasalu llaha alkariim allah deeqsiga waxaan ka baryaynaa raba alcarshi alcadiimi carshiga weyn rabbigiis waxaan ka baryaynaa an yajcalahaa axaadiisas inuu ilaahay ka dhigo jalaa'an mid fayda oo mirirka ka fayda liquluubina quluubteenna quluubteenna waa mirirtayuu leeyahay walidaa'i diinina shifaaan diinkeenna cudurkiisana inuu ilaahay caafimaad uga dhigo addaa waa cudurka addawaana waa daawada labadooda mid kastoo ka midana jamcuu leeyahay daa waxaa lagu jamciyaa adwaa dawaana waxaa lagu jamciyaa adwiya walidaa'i diinina diinkeenna cudurka naga haystana inuu ilaahay ka dhigo axaadiista shifaan mid caafida wuxuu leeyahay diinkii ayaa cudur naga galay inuu ilaahay caafimaad uga dhigo diinka markaa de ma jirado diinka waxaa asal u ahna waa qur-aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh waala wasalam waana sidoodii ayaga laakiin qofka diinkiisa iyo cibaadadiisa marka qaarkood waxaa dhici kartaa inuu cudur ku dhaco cudurka ku dhacaana ama xagga shahwadu ka imaana ama xagga shubhadu ka imaana cudurkaas oo qofka diinka ka gela axaadiistan ilaahi wuxuu uga bariyey mid caafida inay noqoto bimanihi ilaahay galladiisa ayaan ku baryaynaa bimanihi galladiisa almanu waa galladda laa rabba rabbi ma jiro siwaahu asaga ka soo haray axad wax abuura oo wax maamulo oo wax leh oo asaga aan ahayn ma jiruu leeyahay laa rabba rabbi ma jiro siwaahu asaga ka soo haray wasala allaahu ilaahay ha u naxariisto calaa sayidinaa sayidkeena allah ha u naxariisto muxamadin oo muxamed ahaa wa calaa aalihi aalkiisana allah ha u naxariisto wa saxbihi iyo saxaabadiisa ajmaciina dhammaantood wasallama ilaahayana nabadgeliyo allah ha u naxariisto allahna nabadgeliyo kitaabka awalkiisa nabiga sala allahu calayh wacala wasalam waa ku soo saliyey waana soo salaamay saxaabadii nabigana sala allahu calayh waala wasalam waa ku saliyey waana soo salaamay laakiin ahalkiiyuu ka tegey markaas ahalka marka salligoodii halkaanuu ku sheegay wallahu aclam halkaa hanoo jooca